waa tahay bal hadda dhegayste anigu cabdiqaadir xirsiyaal maanta ay tahay sideedii juun kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii waxaan rabaa inaan halka ku duubo gabayadii isduba joogga ahaa cajaladaani waa tii shanaad waana boggii tobnaad boggaan tobnaad gabayada geli doona haddii ebaidma waxaa ugu soo horeynaya gabaga la yidhaaho cad ku geela mawdido dagaalkii dhinac kale aan kuugu rogayaa waa gabay falasafad iyo sarbeeb iyo sheeko iyo dareen iyo su-aal iyo xujo iyo layaab intaba isugu jiraan wuxuu soo baxay labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii bal dhegayste maxaaban warkaaga daalin anaa iskaga bilaabayba aniga ruuxaygaa iska bilaabay cid kale miyaan dhaafi adigu fakar oo fasiro gabaga la yaabkiisa wuxuu yidhi dhignahaygu waa nacas carabkaygu waa doqon labadayda daal iyo dalqadiiyo afkaygaa gabay dooda ku habboon maskaxdaydu waa duruf dhacdadeeda diimoon dulmanaha ifkaan ahay dembi baa la iga galay anna maba dareysay showlabada daarood dariiqyada u kala baxa ninka daahan baan ahay doqonay dhegweyne show daacadnimadaa dulmiguba ka beermaa haddii uu damaacigu aadmiga u daran yahay show dilaalku aabihii duhurkuma qadeeyeen maxaa quruxdii daa-uus loogu rogay dameer farow show indhaha wax deeqaa waa jeebka daawada haddii dibiga beer qoday ubaxeeda daawado ilinkama ay daasheen tuurtiisu dawliga birta dabada ugu xidhan berigaan dadqalatada u aqiin dugaag falan ilan duna warumahayn show dabeecadaha jira in calool la dooxoo dhiig la daadsho mooye aan farxadiiba soo degin ilan xiise darariyo darsi waayaha qora maxaa yaab isdaba yaal cishadaan dabeertee hablaha qaarka saradadan dabagaabta odhan jiray ilan dirica ma aqoon shoog nololi duug ma leh dadnimada xukumi kara amba qaar da-dayaan dawarsiga ku caaya nin dakhligii fakriga yahay roobkii u da-a iyo daruurtiisu cayr tahay ileen dabada la hayaa waa daabkii godimo geedkiisii lagu diray cag ku geela mudido haddii xoogga dahabka ah caqli loogu dariraa ileen dumarma dhaansheen haddii cayda daayee dusha looga qorilaa doorshaan wuxuu yahay kolna waanu diideen haddii luqunti diinkee dudumada ku aasnayd taaj dahaba loo xidho sharafkii la dayntiyo ileen magac dulsaarihi ma bedelo dirkaagii daliilkeedu taawaa marka roobka uu do-o baalalayda duushiyo dabka hamajtulhamajtuba dab waxay u leedahay janna doonad kama aha garbidaanle doqon baa cudur dilaya moodee anigaa damqanayee maxaa duni ku kala maqan hadda arartii aan dumay dulucdeedii ma aan gelin waana faallo daba dheer gabiyo isku diday iyo daaqada ruxmanayaan duleedkooda taagnahay dabaylaa digniin wada durbaanadii colaadiiyo dabkii dhiiladaa kacay dami waa codkoodii doob iyo barbaarmaray samay dhiig ka daa'iyey iyo doox baa xanjira rogay hadba qarax daryaankii dildilaaci buuraha may dogob la moodiye raqbaa dibadda taaltaal lafahaad ku diirtaa ka ildiran ka iltiran duleedada ana daawadaan ahay raggu waa isdirirayee raggu waa isdirirayee maxaa la isku dilayaa ma dalbaa ma darajaa ma duunyaa ma magacbaa waa su-aalaan iga degin dan ha laysku raacee yaa yidhi dad bay isxiga diintiiyo afkii mee kala qaybin jiray duul sida xoolo soo diday miyaa laysku keen daray ma degaanadiibaa danwadaaga loo rogay diirkaa madow iyo madubkaa indhaha hoday magac dowladnimo iyo ma doorsoontay gobonnimo in xornimo la doonaa dawadeenna weeye halkee baan ka doonnaa laga doonaheedii markii horeba duudsiyey ii doon markaan dhaho sow ma aha dirashada duxda aan ka sugayaa digashadii waraabaha hal ilmaan intuu dilay horaadadii dihnaa iyo labadii dambeed cunay nidibtii dibnaha jaray isku soo duwee yidhi halkee tani ka darartaa maxayse tani ku duugtaa xoolaha diboodee dib jiraa qurxoona labadayda daanon qosol dibadda soo dhigo weli dunida lama arag boqonkii raqdiisii ka durtumay ciyaartiioo ninka saa damaaciyey haisuldhiga ujeeddada waxaa taa u dababdhiga geesiga damiir leh in la dilo ku talagala amau libin dad kala haro inuu duudka dhiibtaa hadda waa ku deelqaa saddexdaa dilayehe aan mid kale ku dacal xidho darsi waliba baab lehe haddii aan ka daba tago waxaan nahay u daadego dareenkayga aragtida sheekaan ku darayaa dhegta dibadda uga timid ismaan dhaafku waa duqe waxa la yidhi dakana iyo dulmi baa nin eersaday wuu duday intuu tegey intuu bahal la soo dumay iyo duduma ka faashaday madaalihii wuxuu yidhi nimaan anigu dagi karo darin kula cashayn karo diidi kara wuxuu rabo darisnimada awgeed dumarkuna habeenkii girgiruhu markuu damo dabka kala amaahdaan oo dahabadaan dhalay curadkiisii lagu daray anna inaan u diidaa dembi xeerkadaga tahay aan isuba daraanoo dacagta isu karine danta guud mid noo tahay oo ka kacay dagaalkuna dharmaan naga dhaxaysoon iri faraska iidda isna yidhi ka degimaa labadaa damaaciye anna ana ku dayn karin isna kiisi daafacay ayay doodi taallaa waxaan daw u leenahay intaan aan birta istarin garna kala dabaashee soo shira dugaagow dabagaalle ku horree adigaa degdegaya oo u diyaara socodoo kor gacmaha u duubtee dabagaalle wuxuu yidhi horta dunida maanta ah khiyaamo iyo dagniin iyo colla duma waxa u kulul aniga iyo duqdaydii maalinkaan u diriraa waa abeesa daanweyn mariid baa dalqada yaal suntay igu durtaaba hal daqiiqa igu filan laakiin anaa dila waa xeel dagaalkuye dabadaan xajiin iyo maraboob ku duubtaa duqdu socodka weligeed dirgashada ma hidisee hadba dhinac durduradaan dacallada ka dhaafaa markay doodhi kicisee dibirtee carootay afka ila afka igula duushaa anna xanankii duurkaan deg deg ula ordaayoo dibnahaan u mariyaa dabadeed maxaa dhaca iyada isla diriirto anna daawiskaygaan dusha sare ka eegtaa markay qodaxdu damaqdee daashee wareertee isku miir dilaacdaan sidii aan libaax dilay dusha uga istaagaa ragna diriirti waabtaa hadda iyo dan adiguna degmo qayla ha u diran dadka ha is ogeysiin horta daabcad soo tumo deelee afkeedana habeen goor dayixu dhacay darbi fooda ugu qabo dabadeedna kala goog la wareeg darmaantana ma dad hiili yidhi baa doobi kaa gilgili kara taladaasi waa door nin dabbana ha weydiin sidaan kuugu deexdana daacadnimada iga garo dulmanihii wuxuu yidhi allow ha iga kaa dilin dabagaalle noolow waan damacsanaataa ma diimoone adiguna inaad daacadii tahay ra'yigaaga daayeer adiguna bal soo dah baaxur wuxuu yidhi horta anigu doodaan dox kaleaan ka taagnahay dadka iyo dugaaggana nin dabiici yaqaanoo dab walbaba shitaanahay taa yaa dafiri kara wejigayga daawada dayac sacbadaydana oogada duftale iyo dabadoo idheer baashale laygu dayshee dadka waxaan ahaan jiray safka quruxda lagu daro maalmaha dalxiisyada saa iyo daraaddeed iidaayo sheekada dulucda iyo ujeeddada aan xiriba dilaacshe hay dambayse taladuye horta door xun baa timi kala daadsanaantii doraad lagugu dagaybaa diifteedii kugu taal dhabankaaga daqarada dildilaacay waa marag carabdaaga kugu dhacay haddii aad dadaashee markii horeba diidana haddaa laabdilaacaasa ha loo daweyn laha markay limintu durugtana waa caano daatoo dabaqabasho lama huro geed duqana xididkii deg deg looma siibee in ruqaansi lagu dayo ayaa lagu dadaalaa taa aniga iidda yeel waxa aan kuu diro ninka daar dhisanayaa dusha kama bilaabee hoos reerka ugu dego dameerkaa biyaha shuba saamee ha diidee yarta suuqa loo diro derbiyada u geli inan waxay sidata daadshoo qadadii iyo dambiishaba quba ama isugu dara labadiina daarood derbiga u dhexeeyana ka degani ha nolol gabo dembigana isaga saar shirka ka isu soo duma dareensiiyo baahida isagoon dantii bogan kala dira hadhow noqo daadicay waraaqa ah sheeg inaad dulmano tahay in dartii laguu dilay la istaag dariiqyada dam ka sii wixii yaal dibnahana habaas mari arrimaha dan guud iyo midda duul u gaarka ah midna lama daryeelee sidaa awr dilaaladu duhur saylad keeneen ha iska daba wareegto diib jaha in loo raro ku dirkii uu aamino adna daacadnimo qiro dibadda iyo gudahaba dhabargoo dhaqaalaha dabka kici habeenkii dambaska iyo dhuxushana duug maalinimadii yuusdhimi dagaalkuye dumarka iyo carruurtana duulaanka wada geli dubaaladaha gaajada wada daar dhammaantood ilaa tanag dalooshamay ku dardaarma geeridii markay dunidu dhabaqdee ciiryaano duushana digsigiisa forori waa taa dawada qura ee nacabka lagu dabo guushuna ku dihataa dulmanihii wuxuu yidhi alla ilaaha dugaagiyo dadkaba waad ka wacan tahay taladaada daayeer dan baa tiri in lagu kaco adna dacawa soo rido dibnahaaga kala qaad ii sheeg wax iidana digsaa iga karaaye dawaacadii waxay tidhi alla anigu waan dugay daacad waa imoog yahay dooc iyo war iima leh sarafkaygii buu dilay see aniga daayee xilna loogu wada diray war anigu dayaanahay dayacalina waanahay duddo nabad u tiiliyo imisaan degmiya beel caanaha ka daadsoo madidooda darartiyo arigooda dixilliya durtay waxarahoodii iska daa dugaagee duniday tixgelisee dadka sheekayahanka ah ama buugta daabacan duruustayda ka akriya war anigu dayaanahay dayacalina waanahay wax kastoo la dagayiyo dabinada shirqoolkana aniga iyo dumarka bilad iyo dun boqor iyo dahabna lagu siiyee ii daaye sheekada nimaan weligii buul dumin dusha ha uga rarinay sida dumar hagoogani maadaa dulmano u eg maadaaba dabacsane nin la diraba ku habboon maadaa shaar dudmaba qaba waxay taladu door tahay markii caro daraaddeed ruuxii dabdoonihi kaa daaran karayee maadoo diir qabow baan darsi kugu khasaarshaa diric iyo gambaa u eg nin la dagay sidaadee jil dubaax shamaanaa ka akriyay dushaadaba inaad dacar dhadhamisiyo daalkaama muuqdee sixir qalin daraalo ah mayay kaa durduuree cad ka doorsama kani waa dantiimoog wayna habar dumaale aabbihii ma dhalin diric waa doonidii baqal ka ijaartay duulkee tiri goorta aan dego faras iyo dameerkee hadhow kugula doodaa war anigu dayaana dayacalina waan ahay wax la dadana ma aqaan farta boogta aan daro haddii kale isiidaa naylaa dibooday maba aad dardaarmini see u tiri dagaal baan murug galay ka duugaa war maanaha addoofaar kugu dira jalleecada sow inaan ku diirsado wax dumaya ma adugin wax yow soo daduucani maadaaba daw u leh inaan diinta kuu dhigo aan dib kuugu laabtee marka hore isdaawee duumaa ku haysee damiirkaaga baayaco iimaanka daas dhigo rajadaada duuduub waryaa qaaliyo how diday layskama durduriyee waa la isdiyaarshaa saa iyo daraaddeed horta dahab ma leedahay maxaad duunyo haysaa dhab ma gadan kartaa culus imisaa dadkaagana duulaanka geli kara saaxiibo kula dila oo dakana ninkaa qaba intee dunida ku ogtahay waa daaf colaaduye marka geeska laysdaro mataqaan god lagu dido dibnihiiya afkoo qura miyay diriirtu kaa tahay mase dacal ku jiiftiyo colaad aan dubnixin baa ku kuu diiday kuga shiid ma damqaday haddaad tahay daacad caradu kaa tahay nin dulmani ma seexdee dheg deg qalabka kor guro dur bafiinta dhiillee badoo dacal faruurmiyo dufaan laga cabsado noqo labadiina daarood hadday daris ahaayeen ha u kala dirsoocine dumi kii ku soo xiga qaarad kale ka soo duul duulkoo dhan miine duunyada rasaas mari dumar iyo carruur iyo duul ku xiga ha caabudi balaayadu iddaa iyo qosol kuguma daysee daaqadeeda joogsoo idareen dhaway kane doqonkaa isqariyee cirka danab ka soo tuur sii daa warkaagana digdig iyo hanjabe iyo ku darqayla dheeriya dawad iyo maslaxad iyo samihiiyo gartana diid ha ducaysan khayrkana ka daboola dhaayaha dadka ceerihiis iyo xumaantiisa daalaco duufso kii ku raacana dugsiyada waxbarashiyo xarumaha dabaylgeli waxyaqaanka kala didi ilma tira madoorshiyo wax magara dad ma ahee qabiil darinti ku horfidi tus siduu u daayacay kun wajoo isdaba yaal midba gaar wax ugu doon duxda guushu waa taa midda lagu dambariyaa haddii kale diraan ahay judumada la garasho ah haddaan daxas lagaa dhigan daarad reer hantilayaal dulmanihii wuxuu bi dulmanihii wuxuu yidhi daye maansho loo bixiy dulmanihii wuxuu yidhi maansho daawo loo bixi dawo calina loo bixi ilaan waxay dawaysaa garta odaya loo diray dacu saari waayeen abwaan laga dabqaatiyo digshineeri baa tahay taladaada doorka ah dhaco way ku mahadsanid anna fulinta igu daa daayeerka tiisana haddaan faras u dirayaa dabagaalla ku aqbalay daabcad waa af badan tahay turriinshana ma damacsanin saddexdiina doodood dan bay midiba sidataa ku habboon in lagu dayo anna waa isku darayaa adinkuna idaba kara hildaaman weeyee kula dumarku caytamo halkaa iigu daataa aan xilkii dadnimadiiyo dareenkii ku noqonee bal inaan damiinahay sheekooyinkaa dadan dulmi baan u qabi jiray kaftankana sidii daray duuduub baan u liqi jiray showdaylo waa ruux xumo daawashada neceb ama yidhi isdiidii isdiidsii raganimo ma doodaa gar mawdooyo xidhataa tala oday ma dirataa garashadu ma dooxdaa duugaaga sheekada dulkayaa wuxuu noqon marka dalabka loo rido daabac iyo dur weeyee go-aankama dambayseed ma ku daysataa meel mise waa dadkii hore samirkiiyo dulqaadkuye da-yartee naxiisaha hal la didada keliya dhaga ugu daloola dulucdeedu waxay tahay haddaad magac dad sidato caqli deero leedahay diintii waxbarashada darsigaad u jeceshahay waa goodil duqa iyo dabataag adoo dhala caqugeela muddada buu ahaa dhagayste adigu fasiro anigu sidaasaan kuugu qurxiyey adigu fasiro wa waa tahay dixdan aan ku xijinayaa waxay tahay jiiftada la yidhaaho daawo kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii bishii laba iyo tobnaad shan iyo tobankeedii bay soo baxday markaan arkay dawadii xamar la keenayay ee dibadda laga keenayay ee wakaaladda asbiime la yidhaaha loo sameeyey ee la yidhi keena oo si qaab daran loola dhaqmayo dadweynihii oo aan bareys u go-an lahayn oo daas weliba farmasihi kastaa wuxuu doono kaa siinayo oo aadan helaynba sharooto iska daa bal wax ka weynin oo la keenay kuwa faalse ah oo aan waxba ka jirin oo biyo cadah oo aan lahayn wax kiimikal ah oo dawadii loogu talagalay war ilaa annagaa wax aragnay ayuu gabagari soo baxay dawadaan kaga hadlaya la keeno iyo cidda keenta iyo dawladda iyo dadweynaha waxoo dhan bay saamaysaa wuxuu yidhi adduunyadan dadkeedii dayix iyo xidigihii iyo degay ururka samadoo gaajada darxumada iyo dib u dhaca ka sama baxay waxay dawga nolosha iyo darajada ku gaareen waa daacadnimada iyo doodaha cilmiga iyo garashada duxdeedoo ay ku kala dambeeyaan alla dugay way iyo ciid soomaalida waxaa dilay wadadnimo la-aantiyo damiir xumada keligood dadkii kale ka reebtee haddii ay dadaalaan ninna kama dunfiicnay dulucdeeda maansada duxda iyo ujeeddada balan kuu dambariye daalaca kitaabkan waxaa jira wax kuu dana marna adiga kuu daran ha u doonin meel kale ka soo qaad dawada xamar farmasiiga daaska ah ee ku yaal degmada hodob ama dacalka waa beri ninba wuxuu danmooduu dawadiisa siiyaa ninba wuxuu danmooduu dawadiisa siiyaa ka kaaraan ka sii daran boon dheerina warkii daa isku duub kurteedo isku duub kurtoodo waa duul aan weli garan dadku inuu xaq leeyahay bulshaduna dareentaye halkee qayla loo diri waxaa taa ka sii daran ma dareemayaashiyo duq gaboobay oo dhacay ama dumarka uurka leh ilmada dabta lagu sido hadday duumo iyo dhaxan cudurkaana dilayaa waa duray yidhaahdaan ninka daaska joogaa kuma xira ditoorkee si uu lacagta uga dilo dacalku u buuxshaa dakhligiisa maantaa dan inuu u yahay garay ma dareemin laakiin dadku laayay inuu yahay soomaalidii ku dayray dhawaa noqotay cuduroo la dabiibi waaye durdurkii haraadiyo ma dabkii la yidhibaa ka dugsiiya dhaxantoo dadab iyo udhiga darin dayr waxaa taa ka sii daran kuwii loogu diray hawl dawadeenna soo gada sharikadama doonane waxay daba fadhiisteen dilaaliin shisheeye ah iyana doolarkii iyo markay dahabkii qaateen daasada ku soo shubay waxaan jeermis dili karin dushana looga soo qoray soomaaliya ha loo diro dad kalena ma gadan karo diirdiir la miiriyo nimankaa dubaabka iyo kaadida dameer farow dawada nooga soo dhigay bal inay dar yeelaan caafimaadka daayo xoogaagay gu iyo dayr dambiil qura ku keenaan siima dabagalaan oo dadka looma qaybshee intay dani cunsiisay doonida u saaraan iyaguna dulqaad ma leh dadweynaha xusuustee ninba dalagii suu rabo waxa taa ka sii daran sharo sharoota sharoobada dukaankan ka ah shan iyo toban dama kan kalee ku dacalyaal lixdan buu ku duubaa ku kalaa ka sii daran oo boqol ku dara gini hadda filin warkaygee intaad doontid soo hubi waxaa taa ka sii daran haba kala duunaatoo ha dulsaar badnaatee tee tanada lagu duro qofka dacar daqar ku soo dhaco amay bira dilaacshaan iyo duray kiniinkii dalka lagama helayee dibadaha u raadsada ma daw baa waxgarado ma duqsiga wax laayaan qaarad kale ka doonaa sharootooyin lagu dado meel yaroo dalooshiyo macabeeb dartiisaan diyaarada u raacnaa sida dooligoo kale in la dabo kaneecada ma duulkaa qabaa nool caafimaadku waa dahab darti baa la nool yahay la-aantiina waa dame dawo ma leh dalkeennii korontiya dabbaxa ma leh labadaa dadweynuhu ma u dulqaadan karayaa suuq madow ku doondoon raashinkan ku daallaye dawo caafimaad iyo dabka xoogga korontada iyagana ha lagu daro bulshadii dareentaye haddii dawla moog tahay ha la dabagalaa niri meel dardaarankeenii saddex baa inoo daran aan la dirin ragaajada dabar goob bukaankana jahligana ha lagu daro fikraddaa danteenna ah waxaa diiday oo nacay dabaqado abuurmee ninkaan doolar heli karin dibaddana cid ku lahayn hala dayshayaa yidhi ninka wada jir doonee kala taga dadkii lihi daal ma kororsan yaa yidhi taa ninkii daymoodaa ma laf cuno ku dadabaa mase dooda ku habboon afka waan ka daynaa xamaray daciifka dadweynuhu nasiibkaa dowlad hoose iyo dhexe labadaba dadaalkood ama xagalka daacood ninkii dhuro darsada iyo kii doojimaystaba dowlis weliga ceelkii taloy door ha lagu bido ama labadii daan noqo afdarooriyey hadalkii geeraarba waadane taana iigu dabar meel kaasi wuxuu ahaa dawo war ilaa annagaa wax aragnay markii dawadii halkaa gashay ayaa ka anagtiriyey laba iyo siddeetankii waa tahay Een, isla bisha december laba iyo siddeetankii afar iyo tobankeedii waxaa soo baxay miftaaxaagii yaxday waa xamaray miftaaxaagii yaxday adoo yidhi oo kale waagaas korontadu inta naga maqnaato nosasaa ayay noo soo soqon jirtay showbalaba waa hadda korontadan ka gabiya xamar ee iska tegaysa bal hadda anaan war kugu daalin ayadaabaad ka dhalgin magacaagu xamaree ma magaalo madaxba ah muraayadii dalkeeniyo halkii ugu mug weyneyd miyi iyo magaalaba muqdishay miyaa tahay ma mugdaad haddana tahay marti iyo shisheeyiyo mudane iyo sokeeyiyo inta calanku mudan iyo waxa madax ku joogaba ma waxaad ku soortaa madow iyo dhibaatada maalinkaaga garanaye habeenkaagu waa maxay markaan milicda weynoon kuma jeeranaynaad noo marisay gogoshee waa maxay ujeeddadu noo marisay gogoshee miftaaxaaga iyo axday ma iftiinka maqan baad murgo iyo ka dhigataa muuni iyo milgiya sharaf haddii macallin dhigi lahaa meerisyada waxbarashada nalka aragga muujaad u diidaye maxaa dhacay marwa foolanayso miis umuliso saarayd markay madaxa keentaad mishinkii baktiisaye waa maxay ujeeddadu madiiniya digfeero dad shilmoo dhar soo galay qaar la keenay meydkii qaarka kalena madaxiyo maskaxdooda dhaawacan markii uditoorkii madiilaha u looshaday haddaad tidhi mugdaanahay ifkii maalinkuna tegey muqdishoy wixii dhaca maadaa mas-uulka ah muslimiinta caabuda mowlahooda ka cabsada masjidka i- masjidka iyo jamaacada haddii lagugu magac dhabo la yidhaah maxaa helay meelii xoog korontadu maxaad ugu jawaabtaa malyuumaadkii lacagtiyo wixii maal la geliyiyo mishimadii lasoo gaday markabkii miyaa dhacay mise suuq madowbaa lagaa maamulaayo oo muqdishoy adaa falan maadaa musuqa dhala mase beerta maasuqa mooradeedii baa tahay markab iyo diyaarado meel karo ka yimid baa markay ku ag yimaadaan muuqaaga waayee tuulo weyn miyaa tahay markaad maqashay magaca ah afrig inay madowdahay miyaa tidhi waxaa mudan mugdigay ku talagala afartaa magaratadu durba ha u micneeyeen suugaan maroortee aan ku dayo haddana mudac meel baa dalooshee shayga maanka kaa gada waxaa lagu mataalaa hashii waa masaartiyo liqda godinta mawdkee arrin kale ma muujaa meel bugtiya farbays ogay maantidiiyo shaqaalaha aan masruuf ka badan helin mushaarkuna ka soo harin miiskiiyo dharaarta ah haddaad uga maqnaataan nalka minanka ugu jira muddo saniya googo ah inaad maalin qurakeen ku maxkamada saartaan ma garbay idiin tahay jawaabtiinu waa maya magacaagu korontooy ma huraan inuu yahay yahay lagama maarmaan ay maqnaanshahaaguna sharafkoo la mayriyo maamuus jab nagu tahay muruq maalladaadiyo mas-uulkaagu ma og yahay mise maalinkuu yaal miidow ma garanee raggu waa marqaamaa ma wakaalad baa tahay mise meelin leeyahay maxaan kugu yeernaa anoon ruuxna magac dhabin maqal iyo dareen guud dadku iiga marag yahay meeriskaa aan uga haro taasina waxay ahayd waa maxay ujeeddadu war ilaa annagaa wax aragnay waagaas nabadii caanay ahaynoo waa laba iyo siddeetankii laakiin maanta maxaa la odhan karaa waxba waa aamus oo daawo dhegaysa inta cajrada ka hartay ayadoon wax waxba qaaday balan kuugu duubo darinkiitayaal wixii aan dusi ka hayo maxaa ka mid ah digarogasho waa meel ka wacan dagalkii aadiil adigoo diqdaadii fadhiya dulinku kaa raacay doobiga in loo sii cushaa xoolo kuu darara waa damac ku-xiisood ninkii taa daneeyayo wey siddeetankii buu soo baxay asnaa markii la yidhi waa la laba kacday konton goor hala kaco haddii la rabo laakiin tugtug mahaaga joog bay ahayd waa tahay mid kalaa wuxuu yidhi oo isla laba iyo siddeetankii maya lix iyo siddeetankii buu ahaa sinsinaya galley iyo hadduu timir ku gogooyo amuu gumar ku rido ciiddu waa hooyadii guga eh inba geedkii u beertay buu midha ka goostaaye